faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
bismillaahi raxmaan iraxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka habeen ee raadiyo cadaada caawa kuwada ugu dooroon showr u dhexeeya madaxweynaha soomaaliya madaxdii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud oo goordhoweed lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho ee caasimada dalka xildhibaanada labada gole ee dalka oo maanta dood dheer ka yeesha meelmarinta miisaaniyadda laba kun iyo labaatanka iyo wasiirka maaliyadda oo warbixin ka siiya dakhliga dalka faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya dil lagu geysta magaalada muqdisho haweeney mar soo noqotay xoghayihii koowaad ee safaaradda soomaaliya dalka kenya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo kormeer ku tega wasaarado dhowra si ugu kuurgalo shaqada ka socoto maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalk soomaaliya oo maanta xukumo ku rida rag loo haysta weerarkii lagu qaaday xarun uu ku lahaa magaalada gaalkacyo sheekh lagu magacaabi jiray cabdiweli cilmiyare madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi oo tababar u fara cutubyo ka tirsan ciidanka maamulkaasi laamaha amniga maamulka galmudug oo howlgallo saacadii lasoo dhaafay ka sameeyey magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug oo ka warbixiyey bannaanbax looga soo horjeeda maamulka jubbaland oo ka dhacay magaalada beled xaawo ee gobolka gado qodobada dhanka dibadda ee dhegaystayaal caawi aad ku maqli doontiin warka habeen ee raadiyo cadaada waxaa ka mid a askar ka tirsan ciidamada maraykanka oo lagu dilay dagaal ka dhacay afghanistan iyo nin xabsi ku jira oo bangi ka dhacay hal milyan oo dollar qodobadaas iyo qodobo kale waxaad ku dhegaysan doontiin warka habeen ee raadiyo cadaada dhegaystayaal
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo arbaca sii baxaysa qabiisna soo gelaysa taariikhda ay ku asdaysan tahay labaatanka bisha toban iyo koowaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka kusoo dhowaada warkaas faahfaahintiisa waxaa la diyaara anigoo mahad nuure axmeda shir u dhexeeya madaxweynaha soomaaliya madaxdii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho ee caasimadda dalka xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya magaalada muqdisho waxaa lagu soo gebagabeeyey kulan u dhexeeya madaxweyneyaasha hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo kulanka ayaa socday muddo saddex saacadood waxaana anjadaha ugu weyn oo looga hadlaya kulankan oo ahaa arrimaha doorashooyinka ee dalka ee sanadka laba kun iyo labaatan iyo kowda si doorasho qof iyo codo ee sinan dalka uga dhici lahayd xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee soomaaliya oo warbaahinta kula hadlay kulanka kadib magaalada muqdisho ayaa sheegay in lagu heshiiyey dhowr qodoba oo wax ku oolaa
wax ka badasho la hagaajiyo la qurxiyo maxaan ku dhahda aada in looga wada hadlo sida ay muxuu ahay ku ku fuli karaan dadka gobolkan degan xuquuqdooda ka muwaadiniin ahaan xaqooda matalaaja ee siyaasadda dhammaan madaxweynuhu inuu waalidkiina kun noo sheegay ama waa soo qaadnay wixii farsamo ah iyo sida ay wax u dhacayaan iyo sida ay ku suurtagelayso iyo waqtiyada ay hoosta suurtagalka ay waxaasoo dhan kala dhici karaan intaba waa arrimo farsamo oo mustaqbalka iyo shirarka dambe iyo kooxo farsamooyin ah ay ka shaqayn doonaan iyadana guud ahaan waxaan isla garanay isku soo raacnay dalkan in dagaal ku jiro iman cadow oo shabaab la yidhaha ummaddan ay dib ku hayaan in loo midoobo la dagaalanka al-shabaab dowlad iyo shacab iyo xisbiyo السياسيين يتمان إن إذا صف الوجوه إن إذا وصل جيسو ما دقالنا كاشرة على واي إدقار وعلى إياه نجي الشباب ضد الصوماليين والمعلم وحكستا وشباب جلتان كيسة يجوز كيسة يهودي كيسة فضلينايو magac u yeelaayo kor u qaadaayo dhammaanaayo dacaayo iyo barbaran u samaynaayo waa cadow ayadu marka shabaab in laga wada shaqeeyo dalkas looga xoray lahayn waa soo waa iska soo qaaday dadka soomaaliyeed dhan arrintaas way istaagaan guud ahaan jawiga ay hadalkaas ku dhacay waa fiicnaad waxaan isleeyahay mustaqbalka والعضلات والرصاص و وكسر في عمان بوين انت ما هي بما وراء dhinaca kale ma jiraan wax wara oo weli ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya oo ku aadan kulanka madaxweyneyaasha reer soomaaliya oo la qaatay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu ku soo koro warara dhegaystayaal waxaa naga xasuusana inaad ku dhegaysan doontiin wararkeenna iyo barnaamijyadeena dambe ee soo socda xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka dalka ayaa maanta dooddheer ka yeeshay meelmarinta miisaaniyadda laba kun iyo labaatanka waxaana hortegay wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya oo warbixin ka siiya dakhliga dalka magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waxaa maanta ka furmay kulan wadajir ee xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya kulanka waxaa si wadajir u shir guddoominaya guddoomiyaasha golaha shacabka aqalka sare ee dalka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo cabdi xaashi cabdulaahi sidoo kale kulanka waxa uu ku furmay boqol toddobaatan iyo kow mudan oo ka kala tirsan xildhibaanada golaha shacabkii aqalka sare anjadaha kulanka wadajirka ee maanta ayaa ahaa akhrinta koowaad qodobada miisaaniyadda laba kun iyo labaatanka cabdi xaashi cabdulaahi guddoomiyaha golaha aqalka sare iyo maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan guddoomiyaha golaha shacabka ayaa si iskumida u sheegay in khilaaf muddo ka dhexeeya labada gole lasoo afjiray islamarkaana tani ay tahay mid wax badan ka bedeli doonta xaaladda dalka uu ku sugan yahay innagu baarlamaankii soomaaliyeed baynu nahay laba aqal baynu nahay khilaafka dhacay waynu kala maqnay haddii aynu gar qaadan weyno oo aynu garan weyno maxaa inaga xun iyo xaggee wax jiraan waxa weeye dalkeenna waxtar u noqon mayno hoggaamintiisana ma wadi kare khilaaf baa jiray mudday labada aqal kala maqnaayeen shuruuc baa istaagtay annaga oo guddoonkiina arrintii waxaanu isweydiinnay mas-uuliyadda ina saaranay waa maxay mursalow labadeeda iyo guud ahaan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo siduu hadda sheegayo dee shuruucda ay caddaynayaan baarlamaanka soomaaliya inuu ka kooban yahay laba aqal arrinta miisaaniyadda waa miisaaniyad qaran weeye waa sharciga ugu muhiimsan uu dal samaysto oo uu saamayn ku leh dalka oo dhan waxa weeye siduu hadda qodobadii uu sheegay ayaa caddaynaya sharci ay baarlamaanku soo ansixiyeen ayuu madaxweynuhu saxeexaa waa qodob dastuuri ah kolkaa baarlamaanka soomaalidu mahala qalbi mise waa laba aqal waxaan anigu is annagu aanu isnin taariikhdu hadda muddadeedii wayba dhammaatay hadda baarlamaanka dowladda soomaaliya guud ahaan waa afar sano afartii sano dhammaatay war maxaan ka tagnaa oo berri baarlamaanka iman doona oo uu raaca in aan samayno ayaan isla garin
go-aankii aan gaarnay oo ahaa in xal loo helo khilaafka ee labada aqal oo aan kala saxiixannay waxay waafaqsan tahay dastuurka kumeelgaarka ah sida uu qorayo qodobka toddobaatan iyo sagaalaad qodobka sagaashanaad qodobka konton iyo shanaad iyo qodobo kaleoo la mid ah dastuurka kumeelgaarka oo markaasi ahayd arrinta ku saabsan miisaaniyadda dowladda heshiiskaasi wuxuu qorayaa in habraaci la diyaariyo xerhosaaq labada golah labada gole ay leeyihiin la diyaariyo laakiin annaga waxay nala noqotay inta hawshaasi la wado aan diyaarinayno inaanan loo fadhiisan maadaama muddadu wakhtiga uu isa soo gurayo na looga fadhiyo waddankan doorashada meeshuu aadi lahaa labada kun iyo labaatan iyo kow iyo labaatanka inaanan sugin intaa ay ay soo dhammaystirmayaan laakiin hadafku uu ahaado labadan golo say u wada shaqayn lahaayeen mudane guddoomiye guddoomiye ku-xigeenada xildhibaanada sharafta leh ee baarlamanka ah mas-uuliyadana saaran waxay tahay saan u jihayn lahayn waddankan doorashada labada kun iyo labaatanka muddada noo harsan aaday u yarta waa dareemi karaa waxyaabo fara badan oo la isku haystay labada aqal oo u baahnaa in qaabkii xeer hoosaadkii wada sha- lagu wada shaqayn lahaa oo aan diyaar ahayn iyo habraacyo loo baahnaa ayuu aan weli la dhammaystirin laakiin golaha shacabka iyo golaha aqalka sare waxaan u xaqiijinaynaa habraacayna waa wadnaa guddiyo isku dhafa oo soo diyaarinaa soo diyaarinaa waa waa waa diyaarinay
faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya dil ugu geysta magaalada muqdisho haweenay mar soo noqotay xogayihii koowaad ee safaaradda soomaaliya ee dalka kenya xasan axmed maxamed khasare ayaa faahfaahinaya
cabdi axmed oo ka tirsanaa qoyska caanka ahaa ee reer ilman ayaa ku geeriyootay gudaha xarunta xelna ee magaalada caasimadaahi muqdisho sida ay sheegeen goobjogaale ku sugan magaalada caasimadaahi muqdisho almaas ayaa sida la sheegay waxaa ku dhacay xabad inkastoo aysan weli caddayn haddana waxaa warbaahinta intooda badan ay sheegeen in ay ahayd xabad si kama ah ugu dhacday oo aan la ogeyn halka ay ka timid si kastaba almas ayaa markii xabadda laga saara waxa ay noqotay xabad ka mid a rasaasta ciidamada amisom sida ay dad ku sugan xarunta xalna ay warbaahinta raadiyo hadaad u xaqiijiyeen ma cadda haddii xabadda lagu dhex riday xarunta xalna iyadoo ah bannaanka ay ka timid si kastaba haatee markii ay xabaddaasi ka dhacday waxa ay saarnaad gaari ku dhex socday xarunta xalna waxaana xabaddaasi kaga timid dhinaca dambe weli waxaa socda baaritaano ku aadan siday u dhaceen oo ay wadaan saraakiisha ciidanka midooda afrika amisom ee ka howlgalna xarunta xalna ee magaalada caasimadda ah muqdisho almas ayaa hore u ahayd xoogiyihii koowaad ee safaaradda soomaaliya ee waddanka kenya waxaana hadda ay ka tirsanayd hay-adda elmas ee ka howlgasha waddanka britain elmas ayaa la dhalatay ilwaad elman oo ka tirsan qaramada midoobe iyo imaan elman oo ahaa sargaal sare oo ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa kormeer ku tegay dhowr wasaaradood isagoo u kuurgalaya shaqada ka socoto cismaan axmed maxamed ayaa faahfaahinaya warkan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre oo xalay dalka dib ugu soo laabtay ayaa maanta kormeeray xarumaha wasaaradaha warfaafinta haweenka kalluumaysiga ganacsiga xanaanada xoolaha iyo beeraha kormeerka ayaa qayb ka ah howlaha lagula socanayo hanaanka hirgelinta qorshayaasha hortabinta leh ee wasaaradaha xuku wasaaradaha xukuumadda ee hay-adaha kale ee dowladda ay ku leeyihiin dubaha qaranka iyo sare uqaadidda isla xisaabtanka hofnaanta iyo daahfurnaanta ra-iisul wasaaraha oo wasaaradaha uu kormeerayay ugu tegay howlwadeenno ku jira shaqooyinka qaranka ayaa ka xog waraystay xaaladda shaq waxaana ku dhiirageliyay inay labajibaaraha shaqooyinka ay ku geda jiraan waajibka ka saaran horumarinta iyo soo celinta sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed dhinaca kale wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa shaqada dib ugu fasaxday laba hay-adood oo ka shaqeeya warbaahinta kuwaas oo horay wasaaraddu uga joojisay shaqada agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf al cadaala ayaa sharaxay qaabkii ay ku timid in hay-adahan shaqada loo ogolaado mar kale iyo sababtii markii hore looga joojiyey maanta oo taariikhdu ay tahay labaatanka bisha november labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaa wasaaraddu ay dib u fasaxday oo ay dib ugu ogolaatay inay wadanka ka shaqeeyaan laba hay-adood oo lagu kala magacaabo media inc iyo prospective media oo shaqada la xiriirta saxaafadda iyo communicationka ay wasaaraddu ka joojisay labaiyo tobankii bishan kadib markii ay muxuu ahaa ku guuldaraysteen in ay raacaan habraacii wasaaraddu ay u dejisay dhammaan hay-adaha ka shaqeeya arrimaha wacyigelinta iyo saxaafadda iyo communicationka si loo hubiyo in dhammaantood ay waafaqsan yihiin siyaasadda golaha wasiiradu ay ansixiyeen ee wacyigelinta qaranka iyo siyaasadda horumarinta saxaafadda soomaaliyeed ee iyadana ay golaha wasiiradu ansixiyeen sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii haddaba markii kadib labada hay-adoodba ay si buuxda ugu hogaansameen dhammaan shuruudihii laga rabana ay buuxiyeen wasaaraddu waxay dib ugu ogolaatay inay shaqadoodii qabsadaan ka shaqeeyaan horumarinta saxaafadda iyo wacyigelinta waxaan runtii anigoo ku hadlaya magaca wasiirka wasiir ku-xigeenka iyo guud ahaan wasaaradda rabaa inaan u mahad celino dhammaan dalalka iyo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha wacyigelinta iyo saxaafadda iyo communicationka ama isku xirka shaqada wanaagsan ee wadanka ay ka hayaan iyo dadaalka ay ku garab taagan yihiin wasaaradda iyo shaqadeeda balse wasaaraddu waxay mar kale adkeynaysaa dhammaan hay-adaha ku lugta leh howlaha la xiriira wacyigelinta iyo warbaahinta in ay raacaan oo ay ku shaqeeyaan mabaadi'da ay wasaaradda u dejisay iyo muxuu ahaa siyaasadaha qaran ee golaha wasiiradu ay ansixiyeen si loo ogaado in dhammaan shaqooyinka wadanka ka socda ay yihiin kuwo ku salaysan siyaasadda ay dowladdu dejisay arrintaa wasaaradda waa ka go-an tahay welina waa ku taagan tahay cid walba oo diyaar u ah inay raacdo ahnaankaas ku shaqaysana wasaaraddu waxay halkan ka cadaynaysaa in loo fududayn doono lagu gacan siin doono ujeedaduna waa in la ilaaliyo nidaamka iyo kala dambeynta waana in la hubiyaa wax kastaahi inay waafaqsan yihiin oo ay ku fadhiyaan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta xukumo ku riday rag loo haysta weerar lagu qaaday xarun uu ku lahaa magaalada gaalkacyo sheeg lagu magacaabi jiray cabdiweli cilmiyare maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida ayaa maanta soo gebagabaysay dhagaysiga dacwad mid ka mid a raggii qaraxyadii iyo weeraradii ku qaaday xarun magaalada gaalkacyo uu ku lahaa sheekh lagu magacaabo cabdiweli cilmiyare maxkamadda ayaa kal hore loo gudbiyey cadeymo la xidhiidha kiiska lagu eedeeyey cabdulaahi cali aadan kaas oo ka mid ahaa raggii qaraxyada iyo weerarada ku qaaday xarunta magaalada gaalkacyo uu ku lahaa sheekh cabdiweli cilmiyare xeer ilaalyaha ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in cabdulahi isu toosa u dilay askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo doonaya inuu soo afjaro xilligaasi weerarka halkaasi ka socday sidoo kale xeer ilaalyaha ayaa maxkamadda ka dalbaday in eedaysana cabdulaahi cali lagu rido xukun dila oo toogasho ah siduu hadalka u dhigay
sidaas darteed waxaa loo soo diray gaalkacyo qansax dheere iyo gaalkacyo isu soo maray ugu dambayntii waxa uu laayay dad shacaba waxa uu laayay dad shacaba waxa uu diray askari xoogga dalka oo ciidamadii gurmadka ku yimid ah ciidamadii gurmadka ku yimid ah sidaa darteed maxkamadda sharafka leh waxaan weyddiisanaynaa in eedaysane cabdulaahi lagu xukumo ciqaabta u qalanta ay qorayaan qodobada iyo aayaadkan ku soo eedaynay oo ah dil toogashaah si mujtamaca intiisa kale ay uga badbaadaan sharta kuwa maqan ee hadda soo ay tashkiilinayaan shabaabkuna ay ugu tusaale qaataan ugu dambayntii guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanla sare xasan cali nuur shuute ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda isagoona sheegay in kiiska ninkaasi ay maxkamadda go'aam ka gaari doonto dhegaysiga garmaqalka la xidhiira eedaysane cabdulaahi cali aadan intaas ayuu ku dhan yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saaraysa fadhigoonu xiranyahay si kastaba weerar isugu jira qaraxyo iyo mid toosa ayaa lagu qaaday xarun uu ku lahaa koonfurta magaalada gaalkacyo islamarkaana uu lahaa sheekh lagu magacaabo cabdiweli cilmi yare iyadoona halkaasi lagu dilay dad badan iyo sheekhii goobtaasi maamulayey madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi ayaa tababar u furay cutubyo ka tirsan ciidanka maamulka somalilan saabiriin xasan maxamed ayaa faahfaahinaysa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa maanta deegaanka dararweyn ee duleedka magaalada hargeysa ka daahfuray mashruuc lagu tababarayo dufcaddii ugu horreysay ee lagu carbiyo inay noqdaan saraakiil ciidan oo wiilal iyo gabdho jaamiciyiin ah ka kooban munaasabadda lagu furayo tababarkan oo ka dhacay kuliyadda tababarka saraakiisha ee cabdulaahi askar munaasabadda laga furayo tababarkan oo ka dhacday kuliyadda tababarka saraakiisha ee cabdulaahi askar ayaa waxaa madaxweynaha kala qayb galay taliyaal kala duwan ee ciidamada booliska militariga badda iyo asluubta wasiirka wasaaradda gaashaandhigga waxaana dhallinyaradan ay yihiin arday ka baxday dhowaan barnaamijka shaqo qaran taliyaha ciidanka militariga somalilan sarreeye gaasnuux ismaaciil taani ayaa ugu horeyn madaxweynaha ugu hambaliyeeyey fikirka uu culintiisa leeyahay ee lagu carbiyey dhallinyaradii barnaamijka shaqo qaran madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa dhallinyaradan cusub ee loo carbiyey saraakiisha u jeediyey khudbad dheer oo la xiriirta howlaha sugaya muhiimadda iyo qarannimada ku jirta inuu qof ka mid noqdo ciidanka kala duwan ee qaranka madaxweyne muuse biixi cabdi waxa uu caddeeyey in saraakiisha cusub ee la carbinayo saraakiishu ay haystaan jidkii qarannimo lagu ilaalin lahaa waxaana isagoo arrintaasi ka hadlaya uu yidhi
askariga waxaan idiin sheegayaa markaa dhallinyarada maanta doonaysa aad maanta halka fadhidaan inaad dalka u hurtaan rag baa boqolaal ka waaweyn u horaya inaad taa iyo tukow in hurtaan rag nool iyo qaar dhintayba ka waaweyn ayay u hureen waxaa bilaabaysaa jidkaa ahaa aniga naftaydu waa inay ilaalisaa qaranka iyo danihiisa oy khatar walba u badheedhaa oon tan iyada dadka u hura dhimaantaa noqon oon saa yeelin garaadana ma qaata askarina ma noqdo waa isyeelyaal haddii kale waddaasaa bilaabaysa yaanad ku dheeraynin maanta marka la yidhaahdo maalintaynu kala jooge leel sarkaalka iyo ciidamada la tababaraya waxaa la yidhahdaa awal hore waxaa la odhan jiray waryaa reer sarkaal jaamacad baa ka soo baxday foodaa kuu dheer qalin dheer baad seetaa xaragadiya way dhammaatay xiniyahaaga bannaanka soo dhig kulidarko xiniyahaaga bannaanka soo dhig horta ta- ma laydin sheegay waa qalinkii u horreeye weli miyaa laydinku yidhi kow Ee, qoladii shaqada qaran baa tiri halkaa bannaanka soo dhig waa la waa laisku soo kordhay ereygaa waa la bedelayaa waa maalintii u horreysay ee hablo somalilandah oo saraakiil u soo diyaargaroobay oo waxaan sheegay inay soo mareen ay soo fadhiistaan inay kaa dhis noqdaan oo la mid noqdaan hawshaa qaranka ay u qabtaan awal hore waa laga horjoogay aad iyo aad baan usoo dhowe- usoo dhaweynaya hablaha hawshaa ka sheekeynaya qaarka adigu soo bareeray waa bilow wanaagsan maanta wixii ka dambeeya la odhan maayo xiniyahaga bannaanka soo dhig ereygaasi waa dhammaaday waa laynagu soo kordhay qoladeennu istaawinaysa ragga ahayd maanta waxaynu odhanaynaa qabkaaga iyo raganimaada bannaanka soo dhig iyo inanimaada qof walba qabkaaga bannaanka ha kaalay waa- waa mamnuuc harayska ab xeryahaaga bannaanka soo dhig qoryaa waa qabkaaga xaggaa soo dhig hablahana waa soo dhaweynaya waa bilow wanaagsan aad iyo aad baan u faraxsanahay shaqada qaranka runtii waynu u baahnayn waxaan isleeyahay somaliland waxay u baahan tahay dee dhaqaalaha inaga haya in jaamacadaha ardayda la isu bedbedelo oo ka laascaanood iyo ceergaabo joogana boorami iyo hargeysa la keeno kana xaggaa ka dhigto laakiin dhaqaali bayna xadidayo oo ardaygii dee halkaa laguma hayn karayo waa jaaniska annaga aan hele wanaagsanaa ma helaysaan laamaha amniga maamulka galmudug oo howlgallo saacadii lasoo dhaafay ka sameeya magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa ka hadlay howlgalladii ugu dambeeyey ay ka sameeyeen magaaladaasi cabdulaahi warsamo rooble ayaa warkan dhuusamareeb nooga soo diray
ciidamada ammaanka magaalada dhuusamareeb oo isugu jira kuwa booliiska iyo nabad sugidda ayaa xoojiyey howlgallada lagu xaqiijinaya amniga gaar ahaan xilliyada habeenkii ah baro kontarool oo gaadiidka lagu hubiyo ayaa la dhigay dhowr goobood oo gudaha magaalada ah waxaana jira amaro la xiriira soo qabashada hubka sharci darrada ah fiiqidda gaadiidka bacaha madow iyo hubinta gaadiidka dadweynaha oo si wada jir ah ay usoo saareen talisyada booliiska iyo nabad sugidda ciidamada howlgalladan wada ayaa lagu arkayey iyagoo lugeynaya gudaha magaalada waxaana sidoo kale baraha kontarool ee gaadiidka lagu hubiya safaf dhaadheer ugu jira gaadiidka oo maraya baaritaano aada u sarreeya iyadoo ciidamadu ay su-aalo weydiinayaan dadka laga shakiyo wakhtiyada baaristu socoto taliska booliiska dhuusamareeb ayaa xaqiijiyey in howlgalladan lagu soo qabtay hub gaadiid iyo dad loo soo xiray eedo kala duwan kuwaasi oo ay ku wadaan baaritaano sida uu warbaahinta subaxnimadii hore ee saaka u sheegay taliyaha booliiska dhuusamareeb ahna taliyaha ciidanka xasilinta caasimadda gaashaanle cabdulaahi xasan macalin bismi salaatu wasalaamu calaa rasuuli sal alay wasalam waxaan rabnaa saaka inaan ka warbixinno howlgalladii xalay toole ka dhacay magaalada iyo kuwii hore looga wadaba runtii oo ahaa howlgallo loogu muxuu ahaa ee, lagu xaqiijinaya amn- amniga caasimadda lagu xaqiijinayo shaqooyinka socda iyo waxa socda magaalada wala soconayo lagu fiiqayo beensalada ee, muraayadaha madowba dadku wataan sidai sharci darrada ay u saarteen dhammaanna runtii ee, shaqo fiican ayaa ka qabsoontay ciidankuna way ku guulaysteen Ee, waxaan rabaa inaan ee, reer dhusanreed ugu baaqo inay la shaqeeyaan ciidanka amniga sidii hore ula shaqeey jireenba Ee, muxuu ahaa iyaguna si amni guud aan u helno inaan si guud u wada shaqeyno taas un baana ka wada shaqeyna haddii alla idmo dadka deegaankana waxaan u baaqaynaa inay iyaguna ay dalkooda dadkooda ay ilaashadaan wixii ay u arkaan inay dhib ku yihiin ay la soo xiriiraan laamaha amniga Ee, howlgalkii xalana runtii ciidamadu waxay u wadeen qaab oo ka duwan qaabkii hore oo ah een, muxuu ahaa een, in la sii dardargeliyo runtii aad loo adkeeyey een, wax walbana lagula soconayay runtii waan lagu guulaystay ilaah baa ku mahadsan Een, muhiimaddu waxay ahayd saaka intaas inaan ka warbixinno Een, dhammaanna waxaa lagu jira ciidamada heegan buuxaan gelinay shaqooyinkii loogu talagalna runtii si fiican ay u wadaan Een, haddana waxaan sii wadi doonaa haddii alla idmo in aan muxuu ahaa een, uu sii socdo howlgalkaas wallaahi ee, wax lagu soo qabtay oo badanaa jira dad laga shakiyey iyo muxuu ahaa dad qoryo watay intaba waa lagu soo qabtay Een, waxaan la marsiinayaa habkii loogu talagalay oo u degsanaa processkii la marsiinaa haddii alla idmo u degsanaa Een, muxuu ahaa een, dad badan oo runtii oo aan weli la qaban waa jiraan oo hadda taarged ah oo dadka een, lidka ku ah amniga ama muqaadaraadka dhibaatada wax dadka ku wada deegaanka oo noo qorana way jiraan runtii haddii alla idmo ayagana aan doondoonayn insha allah sida guudba oo ciidamadu isha u hayeen waa run waxyaabaha deegaanka muxuu ahaa ku ah xaalufinta dhirta la jaro waxyaabaha ciidamadu la dirirayan kamid yihiin baansalka ciidamadu waxay la dirirayan kamid yihiin hubka sida sharci darrada magaalada lagu wato oo shaatiga cad iyo qoraga laysku watana waxyaabaha dadku la dirirayan kamid yihiin iyo hub weliba guri yaalla intaba marka si guud ayaan howlgalkaas ugu saabsanaa marka dhuxushiina waa waa lagu qabtay dad badan oo ciidamo qoray watana waa lagu qabtay muxuu ahaa kuwo muxuu ahaa haddana dee waxaan u wadegaynaa qof walba inay habka sharciga u hoggaansato oo waxyaabaha mar hore laga digaya ay qof walba ka digtoonaataan ayagana u sheegaynaa daalleed howlgalladan oo saraakiisha amnigu ay sheegeen inay socon doonaan ayaa barbar socda heegan la geliyey ciidanka ammaanka waxaana howlgalladan oo idil ay kusoo beegmayaan xilli maalmaha dhow la filaya in dhuusamareeb ay soo gaaraan wufuud sare oo ka socota dowladda federaalk ayna bilowdaan howlaha doorashooyinka galmudug banaanbax looga soo horjeeda maamulka jubbaland ayaa ka dhacay magaalada beled xaawo ee gobolka gado yaxya cabdirasaaq soofa ayaa warkan gada nooga soo diray mudaharaad ballaaran oo looga soo horjeedo maamulka jubbaland ee uu hogaamiyo axmed madoobe islamarkaana lagu taageerayo dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada baled xaabo ee gobolkan gado mudaharaadkan oo ay soo abaabuleen ururada bulshada qeybaheeda kala duwan ayaa cod dheer loogu sheegay jubbaland in aysan imaan karin magaalada baled xaabo xilli maanta la filayay in uu soo gaaro magaaladaasi wafdi uu hogaamiyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud sayid aadan oo haatan ku sugan magaalada xuduudda leh baled xaabo ee mandheera qaar ka mid ah ururada bulshada degmada baled xaabo aan qadka telefoonka kula xiriirnay ayaan wax ka weydiinay bal mudaaharaadkan iyo waxa ay uga gol leeyihiin waa ururka hooyooyinka degmada baled xaabo ee barwaaqo gabdhihii ka tirsanaa ee saba ogol baana la yidhaahdaa walaal waa gartay marka banaanbax maanta muxuu ku saabsan yahay banaanbuxu maanta wuxuu ku saabsan yahay axmed madoobe iyo wafdigiisa iyo dowladiiska baa looga soo horjeedaa
waxaan maqlay in aad ka hortaagantihiin xubno dowladda jubbaland ka socda oo hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka markaa ma taas ayaa diidantihiin inuu soo galo magaalada waa diidannahay mana soo gelahayo mana soo geli doono bil ka hor waxaan nagu maqaalaa inaad si weyn ugu banaanbixi jirteen taageerada aad u haysaan maamul goboleedka jubbaland ee uu madaxda ka yahay axmed madoobe hadda markaa maxaa bedelay mowqifkiina waxaa bedelay annagu waxaan taageersanahay dowladda federaalk soomaaliya baan taageersanahay dowladdiidna waanu diidna
waa gartay markaa waayo cid aad ka hortaagantihiin magaalada mandheer inay ka soo gudubto oo dhanka beledxa u soo gudubto waxaan ka hortaaganahay maxamuud sayid aadan iyo tiim uu hogaaminayo
markaasee u aragtaan imaanshahooda
imaanshahooda waxaan u aragnaa fadqalallo iyo foolxumo iyo dowladiid mugdi inay ummadda soomaaliyeed geliyaan annaguna mugdiga ummadda soomaaliyeed baan ka soo horjeedna adinkuma waxaa si buuxda u taageersiintihiin dowladda federaalka si buuxda waxaan u taageersanahay dowladda federaalka soomaaliya maalmo sii horreeyey banaanbaxyo ayaa waxay ka dhaceen beledxa looga soo horjeeda dowladda federaalka islamarkaan lagu dalbanayo in la sii daayo wasiirkii amniga jubbaland cabdishijanan markaa maxaa iska kiin bedelay qorshihiinaas
waxaa iska kaana bedelay wax walba inay noloshu tahay dowlad baanu ogaanay sidaa la-andigeed ayaanu u hortaaganahay dowladiisa mugdiga dadka gelinaya
banaanbaxan aad ku diidantihiin dowladda jubbaland islamarkaan aad ku taageersaan dowlad goboleedka jubbaland dowlad goboleedka dowladda federaalk soomaaliya ma idinla qabaan degmooyinka sida luuq iyo doolow oo kale dhammaan waa wadan gobolka gada waa tashaday wuxuuna ku tashaday inuu mugdiga ka baxo dowladda raaco
dhinaca kale mas-uuliyiintii dowladda jubbaland ka socday oo gaar ahaan guddoomiyihii degmada beled xaawo iyo xubnihiisi kale dhammaan arrintaan ma idinku waafaqsan yihiin waanagu waafaqsan yihiin ayagaan noo soo bixiyey
waxaa soo baxay warar sheegaya in culays uu idinkaga imaanayo dhanka dowladda etoobiya oo dariska la ah beled xaawo kore arrintaasi ma la odhan karaa iyadaa ka dambayso waxa ka jiro ilaahay abuurta male ummaddu waa tashatay ayadaana danaheeda iyo wanaaggeeda u tashatay
waa garta hadda markaa maanta waxaa la leeyahy waxaa idinku soo wajahan madaxweyne ku-xigeenka jubbaland iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo haddii ay soo galaan beled xaawa ma soo dhoweyn ma u samaynaysaan lagama yaabo inay yimaadaan shacabkii iyo ummaddii iyo ciidamadii wix caddee bay ku jiraan inaan ka hortagno si wada jirana iskaga saarnaano diyaaruna
ugu dambeyn maxaad ugu baaqadeed qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolkaoo kale
waxaan ugu baaqi lahaa ummaddu inay aayaheeda ka tashato taageertana si buuxdana u taageerto dowladda federaalk soomaaliya waxaan ka tirsannahay federaalka wax jubbaland la yidhaahdo maanta aan haynaba male ma naqaano ma naqaano dooni mayno dooni mayno waa diidnay federaalkaan nahay nabadiyo nabad baan nahay dowladda federaalka ha maya anigu waxaan ahay xubin ur haweenka degmada beled xaawo ka mida una soo baxay una istaagay nabadda iyo iftiinka ka soo baxay gobolka geda qaas ahaan degmooyinka daawo waxaan u banaan baxaynaa wafti laa ka socdo dowla jubbaland oo cunaqabadaynta lagu hayay toban sanayna haysteen waxaa noo qabteen male dhibaato iyo dhiigcadnimo ma ogiyo wax kaloo naloo hayayna ma jiraan maadaama ay saa tahay haddana ay dh- dhowr beri ay ku ay toddoba beri ay ku sugnaayeen magaalada ceelwa kana saaxayansadoonay daraad imaadeen magaalada mandera maantana ay ku sugan ilaa shaa waxaantaa ciidamadii baa banaanka taagnaa maantana dadweynihii iyo shacabka reer beled xaawo oo dhan baa banaanka taagan iyo ciidamadii isku duuban inay noo soo gudbin oo dhibaataynta awal ay nagu hayeen martaba inay noogu darin baana ku taagana nacam waa la aamaqan karaa sawiradiis baan wadnaa oon gacanta ku haynaa oon jeejeexaynaa oon istiraab saarna oon dowladda ka iyana tutaynaa weliba annaga labanil xuduud baa dad soomaaliyeed dad oo degaan ahanay dad daris ahanay daris wanaag waxaan aynoo naga dhexeeyo ma jiraan dhibaato nagama dhexayso ayagana waxaan ka codsanaynaa sida ugu dhaqsaada bala inay dib nooga cesheedaan ragtaan gudaheeda ku dhao uguma tegayno oo ma xadgudbayno laakiin waa tusaynaa xa- xa- xaquuqda aan leenahay inaan nimankaan ka soo jeedno iyo dareenka nagaan ku muujinayno oon tusaynaa waa tallaabo labaad ee xukuumadda talada haysa ee nabad iyo nolol ay ka qaaday jubbaland iyadoo arrintan ay tahay mid uguba in degmada beled xaabo uu ka dhaco mudaaharaad looga soo horjeedo maamulka jubbaland ee uu hogaaminayo axmed maxamed islaam axmed madoobe yaxye cabdirisaaq soofe
dhegaystayaal warkii habeen aad kala socoteen raadiyo cadaada caawa intaas ayuu ku dhan yahay anigoo mahad nuure axmed ayaan la socodsiinayay dhammaan anigii asxaabtii kala qayb qaadata waxaan idinku dhaafaynaa tan iyo intaan warkankiisa kale ku kulmi doono nabadgelyo